SBS Audio is supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales at sbs.com.au.
waxaad nagala socotaa s b s soomaali ka raadi sheekooyin dheeraad ah s b s com au xariijin soomaali
waana wanaagsan khiyaarta na dhegaysanaysaay waxaa marti noo ah xamdi cali oo ah nin bulshada soomaalida ee melbourne ragga u ololeeya ka mida waxqabadkooda iyo sidoo kaleete muxuba sulaymaan oo ah gabarh farshaxaniista ahna hooyo ku dhaqan magaalada melbourne waxa aad ku soo dhowaataan marka u horreysa idaacadda s b s marka xigta mawduuceenna oo maanta ah iyadoo south australia ay haatan qorshaynayso inay baraha bulshada ay ka mamnuucdo caruurta ka yar afar iyo tobanka sano barnaamijkaas ayaan ku eegaynaa amaan diiradda saaraynaa marka ugu horreysa xamdi adoo ku soo dhowaanaya idaacadda saamaynta iyo dhibaatada internetka amaba baraha bulshadu ay caruurta da'yarta ku hayso ee qorshayaalkan iyo kuwa la midka ah ay dawada u yihiin maxay tahay haddaad dadka u sharxdo
madarow aada umahadsan tahay muxuba iyadana oo brograamka nagala qeyb qaadanaysa iyadana waan salaamahayaa madarow waa arrin runtii aada muhiim aha oo ruux kasta oo waalidaha amaba dareen ka qaba arrimahan ciyaalka weliba khaasban soo korhaya een aada u kala saari karin xagga isxakamaynta oo kale macnaha ku yar adag tahay dhibaato weyn u aha dhibaatooyinka ay keenta ee tooska loo sheegay waxaa ka mid aha inay horta ilmihii kow ay u diido jiifka oo ilmihii uu muddo dheer soo jeedo inay ku samayso carqaladeyn macnaheeda waxbarashadii iyo iskuolka ay ku samayso iyo midda ugu daran ee iyadana aadka loo soo badanaysa inay la arkaan wax ayna maskaxdoodu dhannayn inay inay inay qiyaasaan sida wax baalansi oo kale arrimaha aan munaasabka ahayn ee galmada iyo la la xalsaara waxyaala macnaha aynan weli gaadhin maskaxdoodu inay ay dheeli tirto inay arkaan iyagoo uusan wax waalid ah oo u sheego oo dhaha waxani waa saas weeye waxani dadka hawooyin bay ku kooban tahay ama ujeedadu waa saas weye ama u sharxaan ama barental macnaha macnaha guardian si la dhaho kale uusan jirin inay ay ay keligood ay la kulmaan weeye waxyaalaha ugu waaweyn ee lagu ka ka soo dhashay arrintani gartay muxuba waad maqlaysay xamdi hooye ahaan sidoo kale qof bulshada ku dhex jira oo farshaxaniiste ah oo caruur badan meelo badan ku arkay waxbaray hooye ah ee dhibaatada social mediaha ama baraha bulshada ay caruurta ku hayso maxaad ku dari kartaa waa idin salaamaya horta dhammaantiin waa mahadsantihiin alxamducalina waa salaamaya sidoo kale runtii waxay wayla muuqataa aniga inayba tahay wax muhiim ah oo loo baahnaaba oo mar hore loo baahnaaba inaa ma aragtay lagu dhaqaaqa aybaba ila muuqataa sababtoo ah ciyaalka waa run inay dhibaato badan u geysay oo hordala-aanta ka mid tahay sidaa oo walaal xamdi u sheegayba ay xataa ka mid tahay cunto xumada xataa caruurta way ka qayb qaadataa because aniga hooyaan ahay waana bulshadana in badanaan ku dhex jiraa marka xataa ilmaha qeyb waqtigii xataa internetkani uu soo batay oo soo baxay oo maaragta uu unlimited ka noqday xadla-aanta ah xagga abuteedka xataa caruurta way ka khalkhal buu ka gashay xagga maskaxiyan sidoo kale dad badan oo ka cabanaya aniga hooyaan ahay sidoo kale waan maxaan ku idhaahdaa in badan baaban isku dayay inaan maaragta aan xal u helo internetka saameyntiisa iyo internetka waxaan ka wadaa social mediaha oo dhan social mediaha marka runtii aad bay muhiim u tahay inaa haddiiba loo heli karayo xakameyn da-yarta yaryar lagu xakameyn karayo waaba aniga muhiim aad ah wayba iila muuqataa baaranti ahaan xag- xagga maskaxiyan caruurtii iyo xagga maxaan ku idhaahdaa em, behaviourdoodaba oo iyo akhlaaq- akhlaaqdaba gartay gartay een, een, een, maxubo Eh, xamdi haddaan kugu soo noqonno eh, si gaara caruurtu wakhtiga hadda ay eh, ku jiraan waa wakhti ay aad eh, waxbarashadii iyo koritaankii maskaxdoodii iyo ay jirto xidhiirka ka dhexeeya si kooban ilmaha waxbarashada inuu gareed fiican ku baaso uu ku noqdo qof ma aragtay eh, wixii la socda eh, duruustiisii iyo isticmaalkan eh, maxaa ka dhexeeya isticmaalka baraha bulshada oo kale maxaa ka dhexayn karaa yaa is leedahay Wa- waxaa eh, madarow la dhihi karaa eh, sidiisuba markii la waxbarasho waa wax eh, eh, maaragtay tababar oo kale weeye ama maxaa la dhihi jiray kobcin weeye iyo qeyb ka tahay oo ilmihii maskaxdiisi xataa ay kobcayso kobciddaasna waxay ugu habboon tahay eh, ruux ilmihiioo degan oo maaragtay eh, qalbigiisu uu usoo jeedo waxa macalinku uu leeyahay ama eh, hadduu uu darsi akrinayo ama buug ha noqoto ama ha dhegaysto waxa lagu dhegaysana maqal iyo muuqaal ha noqotee inuu wixii maskaxdiisi soo jeedo haddaba marka haddii ay maskaxdiisi ku daashay ama inuu habeenkii soo jeedo hurdadiisii ayna fiicnayn ama haddii kaleba ay waxa la dhihi karo disturbance wax eh, maskaxdiisu ayna xamili karin sidii eh, violence oo kale sida eh, waxyaalaha haddaan idhaahno aan kidhi adoltiga la dhihi manaha galmad iyo lahal la halme oo ilmihii uusan xamili karin uusan garan karin waxa looga jeedi iyo waxa ay tahay iyo sida dadka waaweyn ay u qiyaasi karaan macnaheedu waxay samaynaysaa qa- eh, waxay ku ridi kartaa ilmihii maskaxdiisi qalqal oo markaa ay adag tahay eh, ku adkaanayso in uu eh, waxa maxaa la dhahaa obsorb uu sameeyo waxa loo sheegahaya ee aqoonta ahaa ee tababarka ahaa ama ha noqoto macalinka ka yimaado ama waalidka naftigiisa waalidka naftigiisa xataa xabida kale runtii iyadan dhabta waxaa ka mid ah ilmuhu markay guriga jooga waxaanu ognahay hadda waktiga aan meeshan aanu joogno inta badan waktigooda eh, la dhahaa productiveka ay wax qaban hayaan ciyaalku eh, waxay joogaan iskuulka bay joogaan laakiinse wakti waxaa jira ay waalidka la joogaan ay guriga joogaan waktigaa haddaynan waalidkii aynan eh, ag fadhiisanaynin oo aynan hadalka dhegaysanaynin oo aynan absorb garaynaynin ama waxa dhacaya oo telephone iyo social media iyo whatsapp iyo ba maxaa la jiray eh, tiktok iyo waxa ay ku mashquulsan yihiin haddee waa waa waa dhibaatadeeda iyo carqaladeed ay ku samaynaysaa marka anu waxaas dhihi lahaa meelahaas weeye meelaha ay ka ka raadin kaga Gart- samaynayso garta een, xamdi waa mahadsantahay een, muxubo hooya tahay een, wax walbaad een, een qiyaasi kartaa een, aad u soo taagnayd bulshada ku dhex jirtay ilmaha ee, xidhiirhka waalidka uu la leeyahay iyo iyo adeegsigiisa ee, bulsh- ee, baraha bulshada iyo internetkan iyo waxan ee, maxaa ka dhexeeya Em, runtii wax badan baa ka dhexeeya oo adeegsigan em, baraha bulshada aad iyo aad maaragta eh, ilmihii ay ugu mashquuleen social em, mediaha Em, waxaa kala go-ay hooyadii baarantigii aabihii iyo hooyadii iyo caruurtii way kala go-eenba baan dhihi dhihi karaa sababtoo ah mararka ilmuhu iskoolkay inta badan ku maqan yihiin guriga inta ay joogaan em, waxay ku mashquulsan yihiin em, telefoonadii iyo ibaadadii iyo maxaan ku irahdaa labtobkii bay ku jiraan oo waxiiba ay daawanayeen bay ku dhex jiraan markaad aad hooyo tahay oo aad rabtid ilmahaagii inaad waqti la qaadatid oo aad soo cuntaad cunto soo karisid aad cuntadii xataa soo agdhigto aad tidhaahdid kaalaya aan hala wada cuno Een, ilmihii timeba uma hayaan ay wax ku cunaan haddaad damcdo inaad ilmihii kaxayso oo mararka qaarkood waqtiyada holidhayda ah iyo waqtiyada sabti iyo axad oo kale oo guriga la joogo oo aan iskool la aadaynin ilmaha banaankaa loo bixin jiray oo activity maaragta laysla qaadan jiray inaa banaanadii iyo baleygaroonadii la aado Een, taas ah, meeshii bay ka baxday oo ilmihii inaysan ogolaaninba inay gurigii ka baxaan marka xagga hooyo ahaan runtii aad baan aniga u dareemaya culayska hooyooyinka een, dhan ha- ka haysta xagga guriga inay ilmihii ay dhib badan ka hayaan Een, aysan ilmihii wax maqalkii xataa ilan waxay u jeedaan inay gamekan iyo internetkan iyo shaygan ay ku mashquulsan yihiin wuxuu- wuxuu kala gooyeyba Waalidkii iyo waalidkii carruurtii.
iyo caruurtii isla shaqayntoodii oo dhan waa kala Gartay.
goday Een, xamdi ee, isla ee, dhankaas xagga xidhiidhada ilmaha waxan uu ku dhex jiro oo caalam aada u furan ah ee, oo maskaxdiisa ka weyn saad sheegtay oo waxyaaba maskaxdiisa ka weyn uu ee, siinayo Een, xidhiidhada iyo connectionkiisa uu ama uu la leeyahay saaxiiba hadday noqoto hadday noqoto een, ee, dad uu een, ciyaarta la sameynayo saamaynta ay ku samaynayso ee ay ka goynayso noloshiisii kale maxay noqon kartaa iyo saameynteeduba
waxyaalaha la sheega waxaa ka mid aha madarow in ilmaha xataa macamiilka uu la samayn karo dadka in uu aad uu raadin weyn ay ku samayso waxa la dhaho social interactionka ingiriiska lagu dhaho soomaaliya wax ku haboon ma garanayo inuu dadka la macaamilo oo uu la sheekaysto oo la la maaragtay uu la sameeyay raadin ku samaynayso maadaama uu ilmihii noloshiisa intii badnayd la qabsiga dadka oo kale ha la qabsiga dadka kale iyo bulshadiga ha inay raadeen weyn ay ku samaynayso maadaama ilmihii uu waktigiisii weliba ugu horreysay ee waxaan uu baranhayay uu ku screenkan uu ku jeedo oo weliba waxay u samaynaysaa baa lidhi waxa la dhaho stimulation ama raaxayn fara badan oo ka- wuxuu ka helayaa eh, wax badan oo aada u qancinaysa oo meeshii uu saaxiibadii iyo inuu la hadlo iyo hooyadii iyo aabihii iyo walaalihii iyo inuu la hadlo oo maaragtay isku eh, waxeeyo wuxuu ka helayaaba middan marka waxay samaynaysaa xa- eh, ra- raadayn raadayn aada u fara badan ama xakamayn badan bay ku samaynaysaa ma- xidhiirka uu la samayn karo eh, eh, dadka iyo bulshada guud ahaan xamdiyo waan u iman doonaa een, xalka een, u dambeeya oo een, si deg dega ku een, rabno in aan ku samayno een, jawaabo deg dega Een, su-aasha ah ee, haddii la yidhaahdo ha la xanibo ama ha la adkeeyo caruurtu inay gaadhaan ka weyn afar iyo tobanka een, sida south australia haatan ay qorsheynaysoba technical ahaan farsamo ahaan waxyaabaha furan maxay noqon karaan
Eh, madarow horta waa arrin arrin sahlan ma aho si haddii loo fiiriyo waa la samayn karaa oo kambaniyadan eh, internetka ama ha noqoto kuwa eh, internetka burbaargareeya sida talastar iyo octus iyo wixii la halmaala ilaa xad way samayn karaan waxaa kaloo iyadana sidoo kale samayn kara oo oo qeybta ugu weyn ay ku dhacaysaa hay-adaha waxan iskale hadda haddaan ka hadalno ka tiktok oo kale ama facebooka in ay ay shardi ooga dhigaan ruuxan accountiga furan haya ama ha noqoto inuu aqoonsi uu t- meesha uu tuso ama ha noqoto rug kale oo aqoonsi haysa sida waalid oo kale inuu consent waxa la dhaho kale ama fasaxid uu u sameeyo inay ay sameeyaan baa horta loo baahan yahay laakiinse waxaad moodaa arrinta hadda ay south australia ku dhawaaqday inay tahay ee qaaligii hore ee weliba loo diray bal inuu fiiriyo inay dowladdu gobolka weliba ay tallaabo qaadi karta ah oo arrintan xakamaynayso waxaa suurtagala la yidhi maadaama waxa la dhaho warisgaadhsiinta ama telecommunicationka ay dowladda federaalka gacanta ugu jirto inuu yidhaahdo awood buuxdo oo dowladda gobolku leedahay ma jirto hadduu saa dhaha baa lili waxay kusoo dhacaysaa inay dowladda federaalku ay arrintan ay soo farageliso oo ay sharci u dejiso sharcigaana marka wuxuu noqon doonaa un guud ahaan in kambaniyada lagu qasbo inaynan u ogolaanin ruux da-diisu ay ka yar tahay afar iyo toban inuusan accounti furanin asaga oo waalidku usan u fasixin weli markasta ay ku jirtaa waalidku usan u fasixin haddii ay- ay sameeyaan oy dhacdo markaa dowladda waxaa u furan hadda inay inay ganaaxdo inay eh, tallaabooyin kalena ay ka qaado marka kolley process xun ma aho wax bilaaban haya laakiinse inuu fuli wax hirgala uu noqdo waa arrin adag weeye oo u baahan waalidka iyo ciyaalka oo la tababaro iyo hay-adaha eh, internetka iyo kuwa eh, shabakooyinka iskalaba inay wada shaqeeyaan ay daacadna ka noqdaan Een, muxubo inagoo gabagabada kusii siqaynaa een, maxaad aad is leedahay xalka dhanka waalidka ha noqoto een, inagoon technicalba aan galin laakiin maxaad is leedahay hadda waalidka oo kale iyo bulshada oo kale iyo maxaa la samayn karaa baad is leedahay si loo loo xakameeyo isticmaalka carruurta da-da yar een, een, internetyada iyo social media aniga waxaan isdhihi lahaa een, internetka een, in- waxyaalihii ay ka heli lahaayeen een, haddii t v-ga dowladdu ay usoo brogaraamo usoo dejin lahayd inay ilmuhu ay t v-ga ka helaan sababtaa t v-gii baa meesha ka baxay markii hore ilmuhu t v-ga isla daawan jireen ayagay baarantigooda marka haddii kol brogaramadii ilmihii way daawa ay een, daawanayaan ilan waxay u raadinayaan oo dhan oo social media u dhexgelayaan waa waxay rabaan soo oo ka raadinayaan marka dhan fiicanna waa leeyahay dhan xunna waa leeyahay marka had- waxaan dhihi lahaa ha loo badiyo brogaraamo badan oo t v-ga looga soo daayo oo continuous u socda markaasay ilmihii iyo baarantigiiba isku soo noqon lahaayeenoo waxaan isleeyahay guryaha waa la wada fadhiisan lahaa ilmuhuna ayagoo dee ku dhex jira aan social media ka dhex bixin halkaasay midha ka heli lahaayeen maxaan ku irahda macluumaadka ay rabaan oo t v-gu waa wax public oo dadka dhan u wada jeedaan oo ay maaragta reerka oo dhan ay arki karayaan
Een, xamdi eh, iyadoo gabagabada aan kugu soo xidhayna adiga waktiga oo na- aada iyo aada cidhiidhi noogu noqday Eh, xalka eh, weli eh, south australia waxba ma ayna sheegin way ku maqan tahay Eh, ficlanna gobol wixii ka hirgala meelo kaluu saamayn laakiin hadda waktigan hadda la joogo xalka qofka waalidka ah inuu ilmihiisa xakameeyo oo internetka ka xakameeyo ku ku maamulo sidee sidee ay u falsanoo uu samayn karaa gabagabada sida madar adaamu sida ugu dhow ugu habboon waxaa weeye inaad ilmaha aad horta qalabka uu isticmaalahayo ama telefoonka ha noqdo ama laptop ha noqdo ama tablet ha noqdo amaba computer computerka inta badan guriga dhex yaalla waa koorta ugu roon oo anuun markasta waalidka kula talin inay ciyaalka uu noqdo kaa inta badan ka isticmaalaya sababto wax wada araga weeye oo la arki karo oo la fiirin karo laakiinse laptop iyo tablet iyo mobileba meel bay la geli karaan xaggay la fariisan sariirtooda la tegayaan horta marka taas waxay u controli karaan ugu dhow waxaa weye in ayagu gacanta kaga dhigaan accounti ayagu ay leeyihiin gacanta sare ay sameeyaan ayagana marka ay u sameeyaan dad ka caawin karaa jira accounti kale oo markaa ah ilmo aha oon awood buuxda lahayn oo markaa xataa loo samayn karo saacadaha qaarkood inaan la geli karin waxyaalaha qaarkood inaan arag la samayn karo inkastoo adag tahay ciyaalku waa la ogyahay markay shan afar iyo toban iyo gaadhaan ayagaaba laga yaaba inay teknolojiyan ka sarreeyaan waalidka laakiinse haddana stiil wax lagu dayi kara weeye oo fiirin karta weye inuu ilmuhu inuu waalidku uu horta gacanta ku dhigo oo uu awoodda sare adminka la dhaho uu yeesho tabletka iyo telefoonka iyo iyo laptopkaba kadib ayagana ay u sameeyaan deena accountiyo kale oo xadidan oo markaa ayna waxay doonta waxay doonaan ayna samayn karin waad mahadsantihiin muxubo sulaymaan iyo xamdi cali muxubo oo stuudioga marti inoogu ahayd iyo xamdi cali oo telefoonka khadka kaga jiray maantana aan ka hadlaynay barnaamijka xadiditaanka iyo ilaalinta iyo kontaroolka dowladda south australia ay maagan tahay ee dhanka baraha bulshada iyo baahida iyo dhibaatada haysata waalidka si guud ahaaneed caruurta dhalay aad baad u mahadsantihiin labadiinuba
like aas la wadaag wax ka dheh lana soco barta facebooka ee sb s soomaali